waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
wallahi dareenka aabahaan waxaan dareemay habeenka dhalatay habeenka dhalatay ayaan farxad ilaahay ku xamdiyey aan la aan la ogeyn aan la dadku sheegeyn intaas sanana had iyo jeer waxay ahayd eh, ina yaroo caqli badan leh oo had iyo jeer anu aan siin jiray maxay ahayd eh, ah, tashjiic aan oran jiray waxaa tahay the most smart girl tisi tibay aamintay iyadna wuxuu lahaa saas weeyaan marka dadaal intee la eg baad aabba ahaan ama waalid ahaan ku bixiseen inay heerkan soo gaarto wallaahi eh, anigu k- lafteeda high school teacher baan ahaan jiray kolka degree aan haystaa in education as well ka san aq- aqoonta tan gaar ahaan waxaa ku saabsan macalinimadana waxay tustay indications gabadheedu how much help she will need and how much eh, ayaa la la caawin kara qofka kolka aad early stagekeedii hore oo waxay ahayd qof lagu tilmaami karo self regulated learner oo qof eh, waxbarashadiisa isagu eh, ka howlgalaya aanan u baahnayn caawin badan
waa gartay marka Qof wa- adigu aabba ahaan waad waad dhiiro gelin jirto waad ammaani jirtay inay gabar fiican tahay wax baranaysa Absolutely, absolutely, yes, yes. Taas qulaatay anuu aan siin jiray waxaa weeyaan inaan ina ina waxay tahay aan u sheego iyada inay tahay qof awood leh karti leh caqli leh iyo vision leh nolosheeda waxay rabto waa gartay marka Qof- waalidiintu waxaa la yidhaahdaa caadiyan eh, caruurtooda siyaalo kala duwan bay dabcan ula dhaqmaan marka guriga reer maxamed caruurta matalan eh, g- ah, macalimiin miyaad bannaanka uga qaban jirteen Eh, iskuulka markuu dhammaado fasallo kale miyaad geyn jirteen may gabadhan iyadan maxay ahayd laga yaabaa in laba laba leson ama saddex leson la siiyey laakiin iyadu waxaa weeyaan qof intay fadhiisato miiskeeda ay wax akhrisato wixii dhibtana iyadu ay xaliso waa gartay gabdhaha waxaa la yidhi caadiyan eh, waa kaga fiican yihin waxbarashada wiilasha Eh, idinka qoys ahaan arrintaas ma dareenteen saxna ma tahay kula taha waa sax weeyaa boqolkiiba boqol ama saddex wiil iyo saddex waxaan hablood labada wiil waaweyn mid isagu waa okay weeyaan midna isagu hadda shaqo ku jiraa oo wuxuu sugayaa inuu galo neediga maalin salaad Da- gabadhada ay iyadu u tahay dug sare ka qalin jebisay bal dareenkaaga arrintaa ku aadan maasha allah magaalada maalboonaan deganaa waxaa uga soo duulay qalinjebiskeeda maanta maasha allah Eh, ma gabadhii u horreysay aad ayay u tahay dugsar ka baxdaa bal eh, qoys ahaan
maalboona uga soo safray beedaa u imid si aan ugu hambaliyeeyo aan u garab istaago waa gartay maxaad jeclaan lahayd marka hadda wixii ka dambeeya inay samayso ay ay had- maadaama dugsar hadda ay ka baxda maxaad is leedahay eh, mustaqbalkeedu uu noqonaya
insha allah ilaahay waxaa ugu baryaa wax kheyr qaba ilaahay inuu la kulmiyo dariiqa toosana ku hagaajiyo waa gartay waalidiinta guud ahaan maxaad ku dhihi lahayd carruurtooda si ay eh, u- si imtixaanada ugu baasaan oo iskuullada ay ugu fiicnaadaan oo jaamacadaha ay u galaan waalid ahaan wallaahi waxaan dhihi lahaa inay caruurtooda garab istaagaan maasha allah ay macalimiin u qabtaan ay ku dadaalaan ay wax badan wax ilmaha waxay u baahan yihiin xoog badan oo la geliyo awood badan Good, good. I feel free. I want to study uh, business law.
waxaan dareemayaa ayay tiri inaan xor ahay haddana ay jaamacad gelayso oo ay baranayso shuruucda la xiriirta ganacsiga ama business law waxa la yidhaahdo iyadoo tilmaamaysa wixii ugu dhibka badnaa ee ay soo martay ayay tiri Trying to get some sleep. You can't sleep during your class.
hurda la'aan maadaama ay shaqo badan ahayd diyaarinta imtixaanka waxay u mahad celisay waalidkeed gaar ahaan hooyadeed oo ay sheegtay inay caawimaadda ugu badan siin jirtay maxay kula talin lahayd dhallinyarada kale ee dugsiyada sare dhigata Ah, you waa have inaad hobbies hurdo kugu filan because heshaa that's gonna culays make ama you walaac crash.
badanna You're ha not isa gonna be able saarin to complete all your samayso work properly.
wax aad ku So, nasato just markaad relax, firaaqada take it heshid easy.
laakiin alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin waxay ahayd een, safar journey dheer bay ahayd marka alxamdulilah aad baa lagu faraxsan yahay reerkao dhan hooye ahaan markaa door intee la-eg baad ku lahayd in maanta heerkan ay soo gaarto dugsiga sare ka baxdo oo buundo fiican ay ku baasto
wallaahi maaragtay shakada culeyskeeda o dhan waxaa iskale ardaygaa leh laakiin gawaad ahaan waxaa weeye in la garab taagnaado haweeney maalinba la ogaado xaalka siduu yahay iyo waxbarashada xaggay socotaa maxaad kaalmo ugu baahan tahay iyo sometimes maaragtay aad tiraahay okay homeworkiga iska dhig waxna iska dhig ina bixi banaanka waa soo cashaynana waa soo qadaynaynaa justisaa jaga ugu soo badashada maaragtay iyagoo kaamaad guri kusoo celisid haddana
waa gartay marka waxbarasho mar walba mar walba maahana waa inaad niyadda u dhistid oo meelo geysid oo aad guud ahaan dhistid
aada iyo aad taas aada ugu muhiimsantaa ardayga maaragtay horumarkiisa iyo darajadu gaarayo waxay ardaygay ku xiran tahay laakiinse boqolkiiba hadda u badiso toddobaatan waalidkay ku xiran tahay waa gartay gabdhuhu caadiyan waa ka sahlan yihiin in inay wax bartaan ah, marka loo eego wiilasha aada iyo aad aada iyo aada gabadhu hadday xataa maaragtay dhiig keento way xanaaqaysa wiilka hadduu sii kan hogri at least wan baase dhib ma laha waa gartay hadda ah, hooye ahaan eh, markay noqoto wixii hadda ka dambeeya waa gabar weyn jaamacaddii waxbay gelaysaa eh, maxaad ah, rabi lahayd inay barato ama xaggeed ah, rabi lahayd inay gaarto wallaahi qofka wax baranaya isagay ku xiran tahay wuxuu baranaya mogtaa inuu jecelyahay isaga waa inuu bartaa laakiin bilowgii maaragtay jaamacad ahaan fikerkeeda waxay kusoo bilowday inay tiraahdo medicinkan galaya caafimaadka haddana markay fiirisay sanooyinkay qaadanaysa waxay tiri maya anigu dhanka lowga oo maaragtay looyarnimo u bedelanaya so marka hadda koleyba jidka waxay ku jirta inay looyarnimo barato marka ku arkeyna insha allah meeshay gaarto waa gartay ugu dambeynta eh, waalidiinta kale ee caruurtoodu eh, weli hadda dugsi sare ay dhiganayso eh, maxaad ah, kula talin lahayd wallaahi ka waalid ahaan waxaan kula talin lahaa maaragtay wax walba maahan darajadooda keeno in maaragtay lagula xisaabtamo haddii uu wax keeno yar keenado wax weyn keenaba labada moraalka inuu dhis- loo dhiso ku wanaagsan yahay ardaygu oo la yidhaahdo maaragtay si fiican baad yeeshay intaad awoodid waa suubisay laakiin ka fiican ku dadaal haddiid kaalmo u baahan tahayna ii sheeg
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho